barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeenna v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin isniina kowda bisha februari sanadka labadakunkoobyolabaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii barkii duhurnimo halka washington ay saacaddu tahay shantii iyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo xuseen barre iyo jacfar gukaay
qodobada aanu idiin haynana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhallinyarada dheeshe ciyaarta loo yaqaano balay steshinka ee nairobi blaystethonkan gacmahaaga iyo maskaxdaada ku ciyaaraysaa oo qof fisikol mataqaanaa oo dhaawac ku geysinaya malahan marka markii lagaa badiyo waa iska soo wareejinaya qof kaloo mataqaanaa oo sugaaya ciyaarta ayaa soo galaya sidoo kale waxaad maqli doontaan tartan kubadda cagta ah oo loogu talagalay isdhexgalka dhallinyarada oo si xiise looga socda laascaanood kaalimihii suugaanta iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
saraakiisha isbahaysiga neto oo xubinta ka ah ciidamada shisheeye ee ku sugan afghanistan ayaa sheegay in aanay ciidamada shisheeye ka bixi doonin afghanistan marka la gaadho dabayaaqada bisha abriil ee sanadkan arrintan ayaa ah mid ka hor imanaysa heshiiskii ay hore u wada galeen maraykanka iyo taalibaan saraakiisha neto ayaa wakaaladda wararka ee reuters u sheegay in ay jiraan shuruudo aan la buuxin islamarkaana xukuumadda cusub ee maraykanku ay dib u eegis ku samayn doonto siyaasadda maamulkii hore oo sida ay sheegeen u ololeynayay ka bixitaan deg deg ah militariga waddanka boorma ayaa isniintan maanta ku dhawaaqay inay dalka geliyeen hal sano oo xaalad deg dega iyaga oo jenaraal ciidamada ka tirsanna u magacaabay madaxweyne ku-meel gaara ciidamada ayaa xabsiga u taxaabay madaxweynihii waddankaasi haweeneyda la yidhaahdo aungsan yukie iyo madax sarsare oo ka tirsan xukuumadda ciidamada ayaa bayaan ay ka baahiyeen tv-ga militariga ku sheegay in tallaabadani ay tahay mid loo baahan yahay si loo ilaaliyo xasiloonida waddanka milatariga ayaa ku eedeeyey guddiga doorashada inay ku guuldaraysteen inay wax ka qabtaan khaladaadka waaweyn ee sida ay sheegeen dhacay intii lagu guda jiray doorashadii golaha sharci dejinta ee bishii nofembar taasoo xisbiga madaxweynaha ah la inqilaabay ang san yukie uu ku guulaystay aqlabiyad weyn iyadoo ay soo tarayaan falcelinta ah ay beesha caalamku ka bixinayso tallaabadaasi ayaa dowladda australia waxa ay ugu baaqday ciidamada boorma inay sii daayaan madaxweynaha waddankaasi iyo siyaasiyiinta kale ee ay xirxireen waxaanay milatariga ku eedaysay inay mar kale doonayaan inay xukunka awood kula wareegaan ciyaarta ah baley steshinka loo yaqaano ayaa ka mida ciyaaraha ay aadka u xiiseeyaan dhallinyaro badan oo soomaaliyeed si ay ugu madadaashaan magaalada nairobi oo ka mid ah meelaha ugu badan ee ay ku nool yihiin dhallinyarada soomaalida ayaa waxaa caan ka ah dhallinyarada guryahooda ku haysta ciyaartan warbixintan waxaa nairobi ka soo diray khadar maxamuud xareed
ciyaarta b s-ka ee baley stathonka ama ciyaarta gacmaha laga ciyaaro ee dhalooyinka waxa ay ka mid tahay ciyaaraha ay sida aadka u xiiseeyaan dhallinyaro badan oo soomaaliyeed waana ciyaar dhallinyarada oo kala wata kooxo kala duwan oo kubadda cagta ah ay marka ay wada ciyaarayaan ay aad u wada xifaaltamaan magaalada nairobi ee dalka kenya gaar ahaana xaafadda islii dhallinyaro badan oo soomaaliyeed oo ka hortegaya inay tagaan goobaha laysugu yimaado ee ganacsiga ee ciyaartaasi lagu ciyaaro ayaa bilaabay inay guryahooda soo dhigtaan dhalooyinka ciyaartan kadibna ay halkaasi kooxo kooxo ugu wada ciyaaraan cabdirasaaq maxamed oo ka mid a dhallinyarada ku nool xaafadda islii ee xiiseeya ciyaarta b s-ka ama baley stathonka ayaan kala sheekaystay waxyaabaha ay ciyaartan b s-ka ay uga duwan tahay ciyaaraha kale ee ay dhallinyaradu xiiseeyaan amaba ay ciyaaraan
marka horeyso magacaygu waa cabdirasaaq maxamed runaantii ciyaarahan hadda playstathonka ah qofka si fisicola inuu garoonku dhex tago ma ciyaarayo tan waxaa garoonka qofka ciyaarayo waxaa laga yaabaa tusaale ahaan in mataqaana qofka uu ka cararayo in dhaawacyo kasoo gaaraan in qofkii oo ilaahay u siinin heybadii mataqaana kubaddii cagta marka dadka qaar marka ayadu waxaas caqabadahaas ka tegayo ayay mataqaanaa playstationka isku mashquuliyaan marka playstationkan gacmahaaga iyo maskaxdaada ku ciyaaraysaa oo qof physical mataqaanaa oo dhaawac ku geysinaya ma lahan gacantaas aa haysataa marka markii lagaa badiyo waa iska soo wareejinaya qof kaloo mataqaanaa oo sugaaya ciyaarta ayaa soo galaya waxaan arkayaa dhallinyaro badan oo aada u xiiseynayo oo aada u ciyaarayo ciyaaraha kale ee dhallinyarada ay ciyaaraan sida laandhuuga iyo dibladda iyo maxay oga duwan tahay middan fadhiga
laadhuuga sidaa og tahay waa wax yar oo la rararaayo waaye oo mataqaanaa afar geesood oo mataqaanaa oo maanta dhan la raraayo laakiin tan enerji ahaan waa dareemaysaa ciyaaryahanka ciyaaraayo kubadda aad dhalinaysid mataqaanaa yacni actionka oo mataqaanaa playstationka ayaa aad dadka xamaasad siinayo markii marka combatatory leedahay combatatory-ka markuu qeylanayo markii yacni xamaasadaas ayaa waxay ka dhigaysaa inuu ka fiicnaado laadhuuga ilaa gurmaan soo wada cabdi
run ahaantii anigu waaga yaraa ilaa hadda mataqaanaa ayaa baashan soo waday ilaa bs two bs three ilaa mataqaanaa hadda bs five marka muddo fog ayaa mataqaanaa soo ciyaaraya sharmaake maxamuud xuseen oo ka mid ah dhallinyarada xiisaysa ciyaartan ayaa sheegaya in ciyaartan marka la ciyaarayo ay ka xamaasad badan tahay ciyaaraha kale ee dhallinyaradu ay ciyaaraan maadaama ciyaartan ay tahay mid marka qofka uu ciyaarayo looga baahan yahay maskax iyo khibrad
qadarow waa maasantaa horta magacaygu waa sharmaarke maxamuud xuseen run ahaantii gamekan playstationka ciyaaraha kale wax badanuu kaga duwan yahay marka si loo fiiriyo kuwa mobilka laga ciyaaro iyo kuwa sida caadiga loo ciyaaro intaba ciyaartan markii dhala aad ku dheelaysid oo gacmo aad haysatid playstationkan uu yahay tree ama four ama five waxaa awood u yeelanaysaa xoogaay in gameka aad dheelaysid mararka qaar uu kula noqonayo wax reality ka turjumayo kale tusaale faawulka marka la dhigoo kale markaa gool dhalinaysidoo kale xamaasad gaar oo ka duwan midda mobilka oo kale uu leeyahay inkastoo hadda teknolojiyadda sii horumarayso oo markaa bannaanka u baxaydoo kale mobilkaaga caadiga a geemka ciyaari karta laakiin tanaa ka xamaasad fiican mararka qaar sida aniga aan rumaysanahay balse way tahay qofka in mararka qaar balwadda u qabanayso in teen badan uu ku bixiyo ama wakhti badan oo kale annaga hadda tusaale aan ahaan waxaan ciyaaraa marka waxbarashadoo kale fasaxaan ka ahay ama xiliyada ugu roono jaanis aan heli karo oo kale asxaabteeda caadigaan la ciyaara oo markaas xifaaltan uu naga dhexeeya hadse ujeedidoo kale saddex gool iyo hal waxaan ku leeyahay nin saaxiibkii oo la ciyaarayo waa b s g real madrid aan kala wadanaa waana dareemaysaa xoogaa in isaga dhankiisa u dhiida anigana aan hal gacan aan ku dheelaa mararka qaar gacanta kalena aan aan istakiin isaga haysto waa maasanta baashi meeqa goola lagu leeyahay meel laba goola lagu leeyahay gameka anoo hadlayaana laga dhaliyo gooshan kale marka niho playstationka waxyaabuhu ku fiican waxaa qaybka ah xamaasada oo kale anaga dhalinyaro waa isbalansanaa inta badan sabab weyn aan isku balansanno waxaa qayb ka ah qof walba awooddiisa si loo tijaabiyo waana lais ogyahay qof walba iyo awooddiisa ana waxaa ku jira dadka ugu xoogaa marka playstationka loogu awooda badan sida caadiga ah marka la baranayo intee laga soo bilaaba marka la baranaya qofkay ku xiran tahay marka ugu horreysa qofka gacan la isagama dhiibo inuu xoogaa daawashadiisa ay ku badato waxyaaba badan uu iska fifiiriyo shuudka oo kale iyo waxyaaba badan uu barbarto marka ugu soo orad maaha kule playstationka si la mid ah sida tiknolojiyadda adduunku ay isku badbedelayso ayay ciyaartani isku bedeshaa waxaana jirtay isbedello kala duwan ama dhowr heer oo kala duwan oo sida loo ciyaaro ah oo ay soo martay ciyaartan khadar maxamuud xareed v o a nairobi waa hagaag markana dhinacii heesaha aanu u weecanno dhegaystayaal waxaa idinku soo maqan cododkii xariir axmed iyo najma nashaad
bamaniga ka yeesha waana dumar kale u heesa ducdaada macaanka baada
markaan ku dayayn ku dayayn dayaan dayoogo dawoy farxad baan dareeme dawoy farxad baan dareeme markaan ku dayayn dayayn dayaan dayoogo dawoy farxad baan dareeme nacaku darbiyada hajiiroadagu darajada hawaaye nacaku darbiyada hajiiro adagu darajada hawaaye cashaqa dambarkiisa ilamaal cashaqa dambarkiisa ilamaal
nacaku darbiyada hajiiro hajiiroadowgu darajada hawaaye nacabku darbiyada hajiiro hajiiro cadowgu cadowgu cadowgu darajada hawaaye hawaaye cashaqa dambarkiisa ilamaan cashaqa dambarkiisa ilamaan cashaqa dambarkiisa ilamaal cashaqa dambarkiisa ilamaal nacabku nacabku nacabku darbiyada hajiiro
hajiiro cadowgu cadowgu adagu darajada hawaaye nacabku hawaaye nacabku nacabku darbiyada hajiiro hajiiro cadowgu cadowgu
adagu darajada hawaaye hawaaye cashaqa dambarkiisa ilamaal cashaqa dambarkiisa ilamaan cashaqa dambarkiisa ilamaal cashaqa dambarkiisa ilamaan
nacabku ku nacabku nacabku darbiyada hajiiro hajiiro Adow- adagu adagu darajada hawaaye hawaaye nacabku nacabku nacabku darbiyada hajiiro hajiiro cadowgu cadowgu adagu darajada hawaaye hawaaye cashaqa dambar kiisa ilamaan cashaqa dambarkiisa kiisa ilamaan cashaqa dambarkiisa qadambarkiisa ilamaan cashaqa cashaqa dambarkiisa ilmaa
boqolaal dhalinyaro ah ayaa ka qaybgelaya tartan kubadda cagta ah oo ka socda magaalada laascaanood tartankaasi oo bilowday dhammaadkii bishii hore ayaa wariyaha v o eda cabdikariim olol warbixintan uu inooga soo diray
aad baa umahadsantiin ugu horeyn bahda v o e iyo cabdikariin olol aad iyo aad baan idinku mahadnaqaya waxaan ka furnay garoonka cabdi bila cabdi ee magaalada laascanood wasaaradda ciyaaraha oo kaashanaysa xidhiir kubadda cagta ee gobolka sool ay ka furtay was- een, tartanka kooxaha een, heerka labaad ee gobolka sool ay ku tartamayaan labaiyo labaatan kooxood kuwaasi oo ah labaiyo labaatan kooxood oo ka wada dhisan magaalada laascanood Een, runtii tartankani wuxuu yahay tartan ay dhalinyaradu isku dhexgelayaan qaybo badan oo dhallinyaradan ay ciyaarayaan tiro badan oo gaadhaysa lix boqol oo ciyaartooy ayaa ku tartamaya waa labiiyo labaatan kooxood mid walba ka- ka tirsan ay- ay- ay tahay tiradoodu ilaa soddon ilaa shan iyo labaatan ciyaartooy inta udhaxaysa marka tartankan runtii waxaan dhihi karaa waa tartan dhallinyarada isku dhexgelin karo horumarka dhallinyarada iyo isdhexgalkoodana qayb weyn ka qaadanaya isla markaasina muddo afar sano een, ka hor ayaa ugu dambeysay in tartan noocan oo kale ah loo qabto bal ka waran eh, ka wasaarad ahaan idinku eh, ujeeddada aad ka leedihiin inaad da'yarta u qabataan tartanka maadaama kooxo aada u fara badan ay yihiin iyo habmaamulka aad is leedihiin waxyaabaha idinka soo dhexbixi kara Ee, runtii annaga guul bay noo tahay farxad bay noo tahay inaan aragno dhallinyaradii gobolka sool ee da-da yaraa oo tartamaya islamarkaasina ee, koob ku tartamaya oo ka qayb qaadanaya isdhexgalka bulshada iyo horumarkaba marka farxad bay noo tahay runtii waxayna naga ee, dhiirigelinaysaa inaan helna xul ciyaartooy oo gobolka metela oo u soo baxa oo heerka labaada islamarkaasina heerka waa sanada dambe usii gudbi kara taas ayaan dhihi karnaa way naga, ee, saamixi kar- way nagu saamixi kartaa kooxaha intaa leegi degmada laascanood miyay hore uga jireenna runtii way ka jireen labaiyo labaatan kooxood oo heerka magaranaysaa labaad ah waxaana la odhan karaa waa dhallinyaro magaranaysaa iyagu is-abaabulay iyagu is-urursa iyagu isjecel mar kasta oo kooxaa intaa leeg dhistay heerka koowaad lix iyo toban bay ahaayeen system aanu hadda ku wadnaa aanu kaga dhigan sideed kooxood oo dhammaan gobollada dalka o dhan laga dhigayo haddana kooxaha heerka labaad labiiyo labaatan weeye insha allah system baanu soo wadnaa inaanu ka dhigno sideed kooxood oo tayeysan sharciyadda ay u dejiseen oo kale sidaysan oga qayb qaadanin kooxaha heerka koobaad oo kale kooxaan heerka labaad ciyaaraya aysan qayb oga noqon runtii waxaan u qaybinay sharciyo iyo magaranaysaa sharciyaad kala duwan oo aan dhallinyarada magaranaysa ku hagano sistamkaas la raacaya habraacyo ah oo sharciyada kubadda cagta magaranaysa iyo sidoo kale qofkii waxaa jirta sidoo kale sistem wasaaradda u yaalla o aan ahayn gobollada kale dalku aysan lahayn oo ah in ciyaartoyda la diwaan geliyo la liis garayo sawirkiisa iyo magaciisa iyo magaranaysaa magaciisa iyo sawirkiisa iyo liisankiisa o dhan waa waa la foomgareeya kadib wasaaradda la geeyaa marka ciddii foomkeedu yaallo wasaarad kooxaha heerkooda ku jira wasaaradda u yaallo heerka labaad kama ciyaaraan sidoo kale ciyaartoyda aweyga ee gobollada kale wixii gobolka soolon gudihiisa ah unbaa tartanka ku tartama ciyaara laakiin umaan ogolaan umaanaanan furin wax ka baxsan gobolka si ay dhallinyarada gobolku iyagu magaranaysa isku kalsoonaadan una soo baxaan ubax qurux badan oo matala heerka labaad ee gobolka qaabkay u ciyaarayaan oo kale bal nooga war magac bay ku ciyaarayaan oo wax kastay u baahdaan ciddii mas-uulka ah meesha ay ku ciyaarayaan ayaa la garab taagan oo runtii waxay u tahay iyagana dhiirigelin bay ka helayaan mid walba uu yahay afar koox afar kooxd ay ku tartamayaan gruubkiiba grubna waa afar grubna laba gruub ama saddexa afarna waxa weeyaan afar kooxood afar gruub weeye marka waxay ciyaaraan duhurkii waxay bilaabataa kowda iyo shan iyo afar kowda iyo shan iyo afartan ayay bilaabataa ciyaarta koowaadi waxayna dhammaataa saddexda rubucla marka ciyaarta kale iyaduna saddexda iyo afarta bilaabata adugu waxay dhammaataa shanta iyo barhka marka maalinta waxaa ciyaara hal gruub amase afar kooxood waxay soconayaa muddo gaadhaysa soddon iyo saddex cashuu soconaya tartan dheer weeye labayo labaatan kooxood baa ku tartamaya waxay noqon doonaan koob iyo afartan ciyaarood oo kala duwan oo mid walba magaranaysaay ay tahay wakhti iyo magaranaysaa xilli marka waxa weeye koob afartanka ciyaarood oo soconaya saddexstonka maalmood marka runtii farxad bay noo tahay in gobolka ogolajowi sporti oo kooxo kala duwan oo labaiyo labaatan gaadh ee tiradoodu ay magaranaysaay ku kala ku kala tartamaan koobkaasi iyadoo sanad ka horna u dhammaaday tartankii heerka koowaad ee gobolka solkana u noqonayo kii heerka labaad haatanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha waxaa la diya cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenii cayaaraha aan ku bilowne kulamo ka tirsan horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la cayaaray haddii aan ku horeyno horyaalka ingiriiska kulamadii la ciyaaray kooxda chelsea ayaa laba yeebar uga badisay kooxda banley chelsea ayaana gaaraysa gusheedii ugu horeysay iyadoo uu hogaaminayo tababarahooda cusub ee thomas tushal kaas oo horey usoo leylin jiray kooxda baariis ee dalka faransiiska labada gool ee kooxda chelsea ay kaga badiyeen kooxda banleyna waxaa u kala dhaliyey xidigaheeda kale ah marcos alonso iyo cesar asbalacuta thomas tushel ayaana hadda ay nolol cusub uga bilaabanaysaa magaalada london ee dalka ingiriiska isagoo horeyna usoo leeliyey kooxaha brusi dortmond iyo baris san german oo markii dambe iska cirisay kooxda lester city ee kubadda cagtana waxa ay guuldaro kala kulantay kooxda leaders united oo garoonkeeda ugu soo martisay leaders united ayaana saddex gool iyo gool kaga badisay kooxda lester city liverpoolna waxa ay saddex iyo hal uga badiyeen kooxda westerham united iyadoo goolasha kaga mahad celinaysa xidigaheeda kale ah maxamed saalax oo laba ka mid a u dhaliyey iyo gorgino wajnaladom oo goolka saddexaad u dhaliyey goolka keliya ee ay la timid kooxda westerham unitedna waxaa u dhaliyey greg dowson kooxda braton albion ee kubadda cagtana waxa ay hal iyo eber uga badisay kooxda tottenham ee uu hogaamiyo tababar ee hoose mrinho kooxda braton albion oo martigelisay kooxda tottenham ayaana goolka keliya ay kaga badiyeen waxaa u dhaliyey xidigooda leonardo trosan horyaalka ingiriiska ayaa waxaa saddex dhibcood ka hogaaminaysa kooxda manchester city oo afar iyo afartan dhibcood urursatay waxaana kusoo xigta kooxda manchester united oo koob iyo afartan dhibcood haysata liverpool ayaana dib ugu soo noqotay kaalinta saddexaad oo afartan dhibcood haysata kadib markii kooxda leicester city ay guuldarro kala kulantay kooxda leaders united leicester city ayaana u dhacday kaalinta afraad oo sagaal iyo soddon dhibcood ayay haystaan waxaana kaalinta shanaad soo gashay kooxda westerham united dhinaca ay dalka spenna kulamo ka tirsan horyaalka la liiga ayaa la ciyaaray kooxaha gataaf iyo deportivo alves ayaa barbaro eber iyo ebera ku kala baxay gadiis oo gurigeeda joogtana waxaa afar iyo laba uga badisay kooxda atletico madrid granada iyo saltavigo oo isku agdhacayna eber iyo eber ay isla dhaaf waayeen halka kooxda barcelona ay laba gool iyo gool kaga badisay kooxda atletico bilbao labada gool ee kooxda barcelona ay kaga badisay kooxda atletico bilbao ayaa waxaa u kala dhaliyey xidigaheeda kale ah leonel messi iyo frank dijon goolka keliya ee la timid kooxda atletic bilbawna waxaa si qaldan isaga dhaliyey ciyaaryahanka u ciyaara kooxda barcelona ee jordi alba horyaalka la liiga ayaa waxaa konton dhibcood ku hogaaminaysa kooxda atletico madrid ee kubadda cagta oo kaalinta koowaad ku jirta atletico madrid ayaa weli waxaa baaqi u ah hal ciyaar waxaana kaalinta labaad ku jirta kooxda barcelona oo urursatay afartan dhibcood real madrid ayaa saddexaad ku jirta oo iyagana haysta afartan dhibcood laakiin farqiga goolasha ku galay kaalinta saddexaad savilla oo kaalinta afraad ku jirtana waxa ay urursadeen sagaal iyo soddon dhibcood dalka talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka seraaga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kooxda udaneza ayaana hal iyo eber uga badisay kooxda specia atlanta waxaa saddex iyo hal uga badisay kooxda lasio oo garoonkooda ay ku martigeliyeen kaalyari iyo sosolo oo wada ciyaarana barbaro hal iyo hala ay isla dhaaf waayeen kooxda janawana waxa ay saddex iyo eber uga badisay kooxda carotona oo ay u martisay nabolina waxa ay labiyo eber uga badisay kooxda kale ee barmacalcio halka kooxda roma ay saddex iyo hal uga badisay kooxda kale ee halas verona horyaalka siriaga ee kubadda cagtana waxaa weli hogaaminaysa kooxda ac milan oo urursatay lix iyo afartan dhibcood inter milan oo kusoo xigtana waxa ay leeyihiin afar iyo afartan dhibcood kooxda romana waxa ay leedahay afartan dhibcood oo kaalinta saddexaad ay ku jirtaa juventus oo waayadii dambe horyaalkaasi iska yeelatana waxa ay u dhaceen kaalinta afraad iyagoo haysta sagaal iyo soddon dhibcood wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
haatanna aynu ku wada nasanno heeskan dabacsan
inkastoo waqtiga yimidka lawaatay xidhiirikeen madaafiiro wanaagii waliwaan aqoonsanay inkastoo waqtiga yimidka lawaaday xidhiir noloshaadu waa wahele dhegaystayaal intaa ayaanu ku soo gebagabaynaynaa idaacaddayadii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayey xuseen barre aadan iyo anigoo ah jacfar kuukay tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo
Yeah.